Model Integrated Primary School oo ah iskuul si bilaash ah wax ugu bartaan ardayda maqalka naafada ka ah oo ku yaala magaalada Gaalkacyo ayaa waxaa hadda ka muuqda horumar dhanka waxbarashada ah. Iskuulkan oo ku yaala meel aad uga durugsan magaalada Gaalkacyo ayaa ardayda maqalka naafada ka ah ay wax ka bartaan iyo macalimiinta u baahan gaari baas ah oo ay ku tagaan subaxdii iskuulka. Qaar ka mid ah ardayda aragga naafada ka ah ee wax ka barta iskuulka iyo mid ka mid ah macalimiinta wax ka dhiga iskuulka ayaa ka hadlay baahiyaha ka jira iskuulka.
Haa, waxay tiri madaxweynaha ayaan hore wuxuu naga ballan qaaday gaari bas eh haddana gaarigii muuse noo suurtageli inuu gaarigiina keeno weli baahiyihii aa iskuulka ka jiro waxaan ka codsanayaa inuu gaarigaa sida ugu dhaqsiya gaariga sida ugu dhaqsiyaha badan inaa noogu soo gaarsi baahiyaha gaarka qabo ee madaxweynihii wuxuu naga ballan qaaday bas oo na yidhi waa idinkuugu deeqayaa ilaa welina waa ka sugaynaa madaxweynaha waa mahadsan yahay wasiirka waa mahadsan yahay maayarka waa mahadsan yahay intaas marka laga soo tago waxay tiri weli waxaa u baahiyaha ugu qabnaa waxay tiri waa baska waxaan ahnaa arday yar oo haddana aan soo lugeyn karin aan ahnay oo aanan awoodin inaan lacag iskaga bixino gabaariyada aan awoodin marka waxaan ka codsanaya madaxweynaha waxay tiri in sida ugu dhaqsiyaha badan in noogu soo jawaabo fariinteena oo gaarigii aan noogu ballan qaado noo magacaygu waa maxamed cismaan xaashi dhigaha iskuulka degolayaasha kaalkaayo integrated school oo ka mid ah macalimiinta dowladda waxaan ugu baahannahay madaxweynaha cabdikaadir qoqor iyo maayarkii markay halkan ay yimaadeen gaarigii ay ballan qaadeen baa ilaa hadda mataqaanaa u fadhinaa marka waana meel fog baa laga soo lugeeyaa macalimiinta iyo mataqaanaa iyo ardadaba gaar ahaan aniga waxaan kasoo lugeeyaa meel isbitaalka agtiisa aad iyo aad bay u kala fog tahay meeshaan iyo iskuulka marka waxaan ugu baahi aad waxaa ugu qabnay in gaarigaas naloo keeno